marba marka ka dambeysa waxaa isa soo tarayay warbixinada walaaca loogu muujinayo mustaqbalka iyo siisocshada duulaanka loogu yeero ay yuusoome ciidamada shisheeye ka wadaan wadanka soomaaliya kaas oo wajahayo dhaqaalo lo-aan baahsan iyo caqabado kale mid ka mid ah wargeysyada uga afka dheer ee kasoo baxa dalka kenya laguna magacaabo the east african ayaa waxa uu baahiyey warbixin uu ku sheegayo mugdi badan uu hareeyey duulaanka ay yuusoom islamarkaana uu qarka u saaran yahay inuu fashilmo dhammaadka bishii mee iyo wargeyska sheegay in la xaqiijiyey qaramada midoobay inaysan bixin doonin miisaaniyadda ballanqaadka aheyd ee loogu talagalay howlgalka ay yuusoom boqolkiiba toddobaatan iyo shan taas oo ka dhigan in midowda afrika uu faramaran ka joogo maalgelintii uu filinayay waxaana ay iminka ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarada ah ku jooga dalka muslimka ee soomaaliya wajahayaan dhibaatooyinkii ugu xumaa ee abid iyadoo maraykankii soo dagaalgeliyeyna si cad u sheegay inuusan haynin wax dhaqaalo ah marka laga yimaado sandareertadii la siin jiray ciidamada shisheeye lagana jartay waxa ay geesta kale la kulmayaan aqabado kala duwan kuwaasi oo ay ka mid yihiin weerarada tooska ah iyo kuwa qarahyada ah ay la beegsanayaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab